kusoo dhawaada gaalkacyo iyo garoonka cabdullaahi yuusuf waxaa maanta isugu nimid oo meesha noogu yimid intaan kale oo sii wada joognay martida nooga timid xamar oo uu hogaaminayo slsgu waxaana isugu nimid waxaa weeye inaad waxa idinku fakarka aada qabtaan iyo aragtidiina aada u jeedisaan dhabta uga xog warataan xaaladda jirta waxaa la isku hayo waxa ay yihiin waxaa idinku xalka u aragtaan idinkoo aan rajaynayo si degan oo asbubaysan inaad halkiisa ku jeedsataan isaguna maadaama uu beesha caalamka matalayo wakiilla ka yahay inuu isaguna aragtidiisa iyo fikirkiisa idinsii jeediyo ra'yiga uu qabo iyo wuxuu xalka u arko uu wax ka yihaahdo dhammaanteed kullay waxaa wanaag iyo xal baan raadinaynaa iyana wanaageena iyo xalkeenay rabaan inay xal nala raadiyaan bay rabaan si magaaladaani ay u noqon lahayd magaalo nabada dadkuna ay nabad ugu noolaadaan mas-uuliyad baa saaran saaxiibadana beesha caalamkaa wayna ka damqanayaan runtii dhibta ka socota gaalkacyaba ka dhacaysa way taabanaysaa mas-uuliyad ahaanna way taabanaysaa isaga dabcan yani si yani qofnimona way u taabanaysaayo dabcan waxaa weeye waa ay dhiba dhibaysaa dhibta ka socota gaalkacyo marka isna inuu fikirkiisa idin jeediyo idina aad ra'yigiina aada jeesataan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu oo dalkan amni siiyo soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna gaalkacyo ay amni ay hesho dadkaas walaalahayna kuwada noolaadaan si wanaag ah dasnimo wanaag ah soomaalinimo ah islaamnimo ah ay ku wada deganaadaan dhulkooda oo ay kuwada ku wada joogaan marka soo dhawaada maanta idinkaa iskale stageka oo idin siinaynaa waxaa usoo laabtay oo diyaaradda usoo laabtayna waa intaas keliya wey marka waa mahadsantihiin soo dhawaada